waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali tijaabada waa qeyb ka mid ah koritaanka sida laga soo xigtay australia drug foundation waxay sheegtay ugu yaraan tobankii dhalinyaro oo ah saddex ka mid ah in ay cabeen hal galaas oo qamri ah sanadkii lasoo dhaafay ku dhowaan boqolkiiba shan iyo toban inta u dhexaysa da-da labaiyo toban ilaa toddobiyo toban waxay tijaabiyeen kanaabis inta ay boqolkiiba kontonkiiba hal ay isticmaaleen daroogada loo yaqaano kokaynta ama amfitamins arrintan ayaa ah mid aada ugu adag waalidiinta soo haajiray qubarada waxay kula taliyeen inay isdejiyaan oo aysan xukmin carruurtooda david wuxuu ku dhashay waddanka vietnam wuxuu soo degay magaalada sydney isagoo ah qaxooti da'diisa markay ahayd siddeed jir wuxuu tijaabiyey siday u badnaayeen dadka da'diisa ah mariwana isagoo dhiganayo dugsiga sare waxay ahayd markiisii ugu horreysay uguna dambaysay kama uusan helin dhadhankeeda markuu ahaa sagaal iyo toban jir wuxuu qabatimay daroogada heraweynta dareenkayga oodama dabacsanaan wax aad dibsanaysid maleh walwalkaaga wuxuu noqonayaa wax aad u fudud marka ay ku adkaatay qaalina ku noqotay gadashada daroogada david wuxuu noqday mid ka ganacsada kadib waxaa laga xukumay xabsi saddex sano xaaladii isticmaalka qabatiinkiisa yaa wuxuu socday labaatan sano kadib wuxuu si deg deg ah u raadsaday caawinaad hadda waxaan jiraa afartan waxaan fiiriyey nin lixdan jir ah maanan doonaynin inaan noqdo lixdan jirkaas oo kale oo weli aan ka maarmin daroogada haa waxaa la gaaray xilligii aan isbedeli lahaa qoyska david ma aysan la soconin inuu isticmaalo daroogada labaatan sano waa ceeb in dhibi haysto iskabadaa mid daroogada la xidhiidho waa dad toosan oo ah kuwo sharciga waddanka ilaaliyaan waa hubaal maya maysan ogeen wax ku saabsan dhibkayga rofesor marie tison waa cilmi baare sare ee jaamacadda new south wales xarunta qaranka ee baaritaanka daroogada iyo qamriga waxay sheegtay inta badan dhalinyarada waxay tijaabiyaan qamriga iyo daroogada hal ama laba mar noloshooda inta badan daroogada ay isticmaalaan labiiyo toban ilaa toddobiyo toban jirka waa qamriga iyo tubaakada daroogada sharci darada ah marka ay noqoto daroogada loogu isticmaalka badan yahay waa kanaabis laakiin marka ay andhahayo loogu isticmaalka badan yahay waxaan ka wadaa marka loo eego daroogada sharci darada ah sida extasy ama amfitamin waa hal kontonkiiba kelvin jampes waa madaxa xarunta new south wales drug and alcohol multicultural education waa sidoo kale halka uu david xaalkan ku sugan yahay una ka helo counseling wuxuu leeyahay dhalinyarada tijaabiyaan daroogada waxay u badan yihiin kuwa aan ku tiirsanayn isticmaalka daroogada badanaa waxaan helnaa ilmaha ku tiirsanaansahooda daroogada in aysan sababin daroogada la isticmaalayo oo keliya balse waxaa jiraan arrimo kale oo badan badanaana waxaa loo isticmaalaa daroogada hab qaldan oo lagula qabsanayo arrimahaas marka waalidka markuu arko ilmihiisa oo daroogada guriga ku isticmaalayo sheekada way ka weyn tahay isticmaalka oo keliya ilmaha waxaa haysan kara ciriiri xagga waxbarashada saaxiibadooda ay isfahmi waayaan iyo waxyaalo la mid ah
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali